habeen wanaagsan halkan waa rediyo dalsan kuna soo dhowaada warkeenna habeennimo ee caawa qodobada ugu waaweyn ee aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya iyo wafdi hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada abudubaay ee dalka iskutagga imaaraadka carabta taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa maanta kormeeray suuqa ugu weyn soomaaliya ee bakaaraha ee magaalada muqdisho taliska booliiska soomaaliyeed ayaa ganacsatada aan weli goobahooda ku xidhin kaamirooyinka ka dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u fuliyaan amarka dowladda ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in degmada afmadow guud ahaanba ay go'doomiyeen daadadka iyo fatahaadihii ku dhuftay degmadaas odayaal sheegay in dhulboob sharci darra ah looga boobayo dhulkooda iyadoona sidoo kale hay-adaha garsoorka dalka ka dalbaday inay cadaalad helaan tobabar kor loogu qaadayo xifladaha macalimiinta wax ka dhiga dugsiga mu'asasada jaabir bin hayaan oo laba maalmood socday ayaa lagu soo gebagabeeyey muqdisho dowladda soomaaliya ayaa dowladda raashka kala wareegtay deeq qamadi ah oo gaaraya shan iyo labaatan kun oo tan wararka dibadda ee aan idin heenan waxaa ugu waaweyn xabad joojinta khaza oo gashay maalintii toddobaad iyo bilken oo talaafiib ku laabtay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
caawo waa khamiis jumco ay soo galayso soddonka bisha nofembar laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan oona akhriyo anigoo ah ibraahim maxamed mayow aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi hogaaminayo ayaa gaaray magaalada abudubay ee dalka isutagga cimaaraadka carabta halkaas oo ay kaga qeybgalayaan shirka caalamiga ah ee isbeddelka cimilada adduunka oo ka furmaya dalkaas madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa shirka kusoo bandhigi doona saameynta xoogan ee isbeddelka cimiladu ay ku yeelatay nolosha dadka soomaaliyeed muhiimadda in la helo taageero caalami ah iyo qorshayaasha dowladda ee ay kula tacaalayso daadadka iyo fatahaadaha ay sababtay duufaanta elnino oo khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ay ka soo gaareen kumanaan soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa inta uu ku sugan yahay dalka isutagga imaaraadka carabta waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doon waxa uu kulamo kala duwan dalkaas kula qaadan doonaa madaxda beesha caalamka ee jooga waddankaas iyadoona sidoo kale madaxda kala duwan ee waddankaas madaxweynaha uu la kulmi doono isagoona kala hadli doono horumarada ay sameysay dowladda federaalka ah ee soomaaliya taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa mahad maxamed salaad ayaa maanta waxa uu kormeer shaqo ku tagay suuqa ugu weyn bakaaraha ee soomaaliya ee magaalada muqdisho iyadoona madaxwaa iyadoona taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed socdaalkaas ay ku wehelinayeen xubno ka tirsan saraakiisha hay-adda nisa gaar ahaan taliyaha qeybta nise ee gobolka banaadir cabdulqaadir cusmaan indhuy ayaa warkan faahfaahinaya
taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka soomaaliyeed ee nise mahad maxamed salaad ayaa maanta kormeer waxa uu ku tegay suuqa weyn ee bakaaraha kormeerkan taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ayaa daarnaa isbeddelka amni ee suuqa ugu weyn ee soomaaliya ee bakaaraha halkaasi oo maalmihii ugu dambeeyey haadaha ammaanku ay ka fulinayeen howlgallo oo ku aadan xaqiijinta amniga suuqa weyn ee bakaaraha booqashada taliyaha hay-adda sirdoonka ee nabadsugidda qaranka ee uu ku tegay suuqa bakaaraha ayaa sidoo kale la sheegay in uu ku hubinayay sida ganacsatada soomaaliyeed u fuliyeen amarkii horaan ka soo baxay hay-adda sirdoonka ee nabadsugidda qaranka soomaaliyeed ee nisa ee ahaa in dhammaan ganacsatada soomaaliyeed ay xirtaan kaamirooyinka c c t v-da si baa layidhi ay u sahlanaato ilaalinta nafta iyo hantida muwaadiniinta soomaaliyeed taliyaha hay-adda sirdoonka ah iyo nabadsugidda qaranka mahad maxamed salaad ayaana ku dhex lugeeyay suuqa weyn ee bakaaraha waxaana uu si gaargaar ah ugu tegay waa ganacsiyada yaryar iyo weliba kuwa waaweyn ee ku yaala suuqa bakaaraha waxaana uu taliyaha hay-adda sirdoonka u muujiyey isbedelka weyn ee dhinaca amni ee laga dareemayo suuqa bakaaraha isagoo sidoo kale la sheegay inuu kasoo dukaamaystay oo uu la dukaamaystay qaar ka mid ah shacabka soomaaliyeed ee maanta u iib doontay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho maalmihii ugu dambeeyey waxaa si weyn usoo hagaagaya amniga magaalada muqdisho iyadoo ciidamada ammaankuna ay howlgallo ballaaran oo amniga lidiga ku ah ay ka fuliyeen magaalada muqdisho taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka soomaaliyeed ayaa waxuu uga mahad celiyey ganacsatada suuqa bakaaraha sida wanaagsan ay ula shaqeeyeen ciidanka iyo weliba fulintoodii amarkii kasoo baxay hay-adda nise ee la xidhiidhay kaamirooyinka c c t v-da iyo sida ay dowladda federaalk ee soomaaliya u garab istaageen sida lagu sheegay war lagu baahiyey warbaahinta dowladda si kastaba ha noqotee dhowaan ayay ahayd markii dowladda soomaaliya ay soo saartay awaamiir ahaa in ganacsatada suuqyada waaweyn ee magaalada muqdisho ay xirtaan kaamirooyinka c c t v-da walow qaar ka mid ah ganacsatadu ay cabasho ka muujiyeen arrinka
cabdulqaadir waa mahadsantahay intaanan ka bixin warka wararka hay-adaha amniga taliska booliiska soomaaliyeedna waxa ay ganacsatada magaalada muqdisho ay ka dalbadeen in ay fuliyaan amarka dowladda ee ku saabsan in goobaha ganacsiga ee aan weli kaamirooyinka ku xiran goobahooda ganacsiga ay kaamirooyinka ku xiraan iyadoona maanta afhayeenka booliiska soomaaliyeed sadiiq duujisho uu warbaahinta kula hadlay muqdisho arrintan uu faahfaahiyey
bismillahi raxmaan raxiim soddonkii nofembar waxaan joognaa taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed halkaasaan rabno inaan shir jaraa'id ku siino dadyooga soomaalida ku dhaqan gudaha dalka iyo daafaha caalamka si ula socdaan waxa dalkooda ka dhacaya asbuucii lasoo dhaafay laga bilaabo afarlaaatankii bishii nofembar ilaa maanta oo khamiisa oo bishu tahay soddonkii bishii nofembar waxaan ummadda kula wadaagi doonaa dhacdooyinkii ka dhacay guud ahaan dalka oo dhan gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo gobollada dalka asbuucii lasoo dhaafay siddeed dil ah ayaa ka dhacay dalka oo dhan oo siyaabo kala duwan uga dhacay qaarkood ay yihiin falal ay khawaarijtu geysatay qaarkood ay yihiin falal si maxay ahaydey aan khawaarij ahayn laakiin dembiye abaabulun ku dhacay qaarkoodna ay yihiin aanooyin qabiil sidaasoo kaleeto asbuucii lasoo dhaafay waxaa amni darro dalka ka dhacay khasaarana geystay ilaa siddeed dhaawaca shilalka dalka ka dhacay waxay ahaayeen saddex shil waxaa dab ka dhacay oo dabkiisa lasoo tabiyey saddex dab ah labana ay ka dhacday gobolka banaadir midna dowlad goboleedka soomaalida hirshabelle gaar ahaan magaalada puule burde qaraxyo siyaabo kala duwan ee khawaarijtu dhagar dadka ugu maleegtay ugu talagasha dad inay ku dhibaatayso laakiin ilaahay dadka uu ka badbaadiyey shacabka soomaalida ciidamada ammaanka oo iskaashanaya ay ka hortageen waa saddex afar qaraxa ayaa ka dhacday dalka oo dhan oo saddex ka mid a magaalada muqdisho ay ka dhaceen bamgacmeed hal bamgacmeed oo degmada hodan taallay oo meel lagu soo tuuro oo la arkay ciidamada ammaanku arkeen oo dad ka badbaadiyeenaa jirta dagaallo siyaabo kala duwan u dhacay ha u badnaadeen dowlad goboleedka soomaalida galmudug ee gobolada dhexe soomaaliya laba dhacdo oo dagaalbeeleed la xiriirta ayaa ka dhacay iyadana ciidamada ammaanka ku baxay tuuga halaa la hayaa israsaasayn siyaabo kala duwan ku dhacdana waa labo israsaasayn ah markaan u soo laabanno siyaabo guud taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo dhacdooyinka guud ahaan dalka ka dhacaya marka laga soo tago dhacdooyinka amni darro oo dhacay waxaan rabnaa inaan ummadda gaarsiino in magaalada muqdisho ay ka socdeen falal ay ciidamada ammaanku ugu kalagaleen in amniga iyo xasiloonida ay ku xaqiijiyaan nafta iyo maalka muwaadiniinta halkaas oo kaamirooyin hay-adaha ammaanku ay amreen in lagu xiro goobaha ganacsiga ee khawaarijtu bartaarget ka dhigatay dadkii ku xirtay qaar ka mida ay rabto dadkii inay cabsiiso laakiin waa laga tadbato shacabka soomaalida ciidamo ammaanka oo iskaashanaya ayaa hirgeliyey hawshaasina meel fiican ay ku socotaa waxaan baraarujinaynaa uguna celinaynaa dadyooga soomaaliyed gaar ahaan ganacsatada isticmaalaysa goobahooda ganacsiga inay ku xirtaan kuna xiraan cid cabsataana aysan jirin dadka ilaa hadda ku xirtana waa uga mahad celinaynaa inay shaqadoodii waajibka qaranqaybtooda ka qaateen inta dhimanna sidaasoo kale waxaan ka rajaynaya ku xirtaan hay-addaas guud ahaan dadka ganacsigooda inay ku xirtaan si naftii maalka muwaadiniinta loo ilaaliyo ayadana maxay ahayday waa waajib saaran guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya xamse cabdi barre oo maanta safar ku tegay degmada afmadow oo u kuurgelayay xaaladda bani-aadamnimo ee ay sababeen roobabka ayaa sheegay in degmada dhan walba ay ka go'doomiyeen roobabka iyo daadadkii ku dhuftay degmadaas iyo sidoo kale iyo al-shabaab sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dul istaagay baaxadda dhibaatada ay gaarsiiyeen degmada afmadow iyo deegaanada ku xeeran daadadka iyo sidoo kale roobabkii saacadihii lasoo dhaafay ama maalmihii lasoo dhaafay ka da-ayay guud ahaanba gobolada soomaaliya dhankooda maamulka degmada waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada afmadow ayaa waxa ay la kulmeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyadoo isagoona uu wehelinayay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waxayna bulshada qeybaha kala duwan ee degmada afmadow ra-iisul wasaaruhu ay kala hadleen baaxadda dhibaatooyinka nafeed iyo sidoo kale kuwa hantiyadeed ee ay geysteen daadadka magaaladaas ku dhuftay odayaal sheegay in dhulkooda si sharcidaro ah looga boobayo ayaa dowladda federaalka iyo hay-adaha garsoorka ka codsaday in ay cadaalad u helaan dhulkooda sida ay warkan ku faahfaahinayso safo cusmaan
warqaddii aan ku milkinay waa taas kow middaas waxaa raaca taasaa caddaalaydana la mid ah oo naloo ku oggolaaday annaga waxaan haysannaa caddayntii dukumiintigii waxaan jecelnahay inay ku dhammaato caddaalad inaan u dayno garsoorka ku jiro iyo hay-adaha nabadgelyada nala ku siiyey
waa odayaal ka cabanaya dhul ay dowladii hore ee siyaad barre u saxiixday cumar maxamuud jabriil iyo maxamuud cabdi habarwaa oo ka dhashay beesha xawaadle balse hadda ay sheegeen in dhulkoodii oo ku yaala degmada howlwadaag gaar ahaan suuqa ceelgarweyne ay ka boobayaan dad kale oo ayna iibsadeen odayaasha dhaqanka beesha xawaadle ayaa codsaday in ay dowladda soomaaliya ay u cadaalad fasho maadaama ay haystaan sharciga dhulkan ee xilligii la bixiyey waxayna caddeeyeen in dhulkaasi milkiyadiisu ay wada leeyihiin cumar maxamuud jabriil iyo maxamuud cabdi habarwaa ugu horreynna waxaa goobta ka hadlay cumar maxamuud jabriil oo ka mid ah dadka milkiyadda gurigan leh sida ay sheegeen waxa uuna maxkamadda gobolkani banaadir ka codsaday in ay cadaalad helaan maadaama ay haystaan sharciga dhulkaasi isaga oo shacabka si cad u tusay sharcigan waxaan dadweynaha muqdisho ogeysiinaya amaba soomaaliya dhul ku yaalla suuqa ceel garweyne ee dowladdii maxamed siyaad naloo sharciyeeyey aniga iyo anigoo cumar maxamuud jibriil ah iyo maxamuud cabdi habarwaa dhulkaasoo dhul warshadeed ah nala ku siiyey si sibo sharcigana aan ku qaadannay marka ummadda waxaan u sheegaynaa dhulkaas inaan anaku leenahay haddana dad ay boob maaragtaa ula soo kaceen oo inay dhacaan rabaan dadkaas waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed inay naga qaldan yihiin sharcigayna jirtaahoo maxkamadaha ayaan u gudbinay muxuu ahaa dacwadeeda wixii intii dacwadaas ay socotane boobaaba naloo ku daray iyo iyo digdig marka insha allaahu garsoorka iyo ama ummadda ama dowladdaba waxaan ka rajaynaynaa in cadaaladna loo aan ka rajaynaynaa cadaaladaan ka rajaynaynaa warqaddii aan ku milkinay waa taas kow middaas waxaa raaca taasaa caddaalaydana la mid ah oo naloo ku oggolaaday nala ku siiyey qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beeshan ayaa dhankooda caddeeyay in dhulkan milkiyadiisu ay wada leeyihiin labada nin ee aan kor kusoo sheegay maxkamadda iyo hay-adaha dowladda ayayna codsi u dirsadeen iyaga oo sheegay inay ku kalsoon yihiin garsoorka dalka oo hadda dacwadoodu ay taalo annagoo ku hadlayna afka odayaasha dhaqanka gobolka banaadir ku hadlayna dhulkaa la boobaayo oo maxkamadda yeello dhulkaas waxaan rabnaa si cadaalada maxkamadda inay u samayso garsoorka arrintaas ku jirna waa u mahad celinaynaa waxaan ugu mahad celinaynaa inay cadaaladda fiiriyaan ugu mahad celinaynaa dadka dhulka laga gaday oo laleeyahay lacagaa ka maqanna taasna waxay taallaa garsoorka dhulkaas xukunkiisa wuxuu yeelaa garsoorka dukumiintigii iyo wix allaala wixii sharci ahayn waa midda hadda uu milkiilaha meesha ka akhriyey haddaan nahay marka odayaashii qabiilka ee gobolka banaadir arrinkaas waxaan leenahay si deg deg ah cadaaladda ha loogu fuliyo dhulkaas dukumentaatiga ah dhul dukuminti baa lagu yeeshaa haddii ciddii dukumintale unbaana dhulka yeelan doonta laakiin waxaan rabaa in baaq inaan u diro dadka la qalday oo lacagaha looga qaatay oo boosbooska looga gatay lacagahoodu weli way cusub yihiin ma duugoobin dadka lacagta ka qaatana way yaqaanaan waxaan rabnaa in lacagahooda aysan ka duugoobin oo ay ka helaan ay ka qaataan dadkii micnaha lacagaha ka qaatay waxaa kaloo aan rabaa dhulka dacwadiisu maxkamadda gobolka banaadir ay ka furan tahay haddee maxkamaddana cadaaladaan ka rajaynaynaa insha allah haddii ilaa idmo annagu dukumiti baan haysannaa isfasirayo asagoo isfasirayo wixii aan asagaas dukumitiga ah aan wax ku weynana oo ragga odayaasha aan u nahay ay ku waayaanna hadda way ka tegi doonaan cabasho dhul la booba oo niman labaa oo beesha xawaadla ka mid yihiin la- leeyihiin oo xilli hore la siiyey xilligii dowladda burburtay la siiyey dhulkaasoo boob lagu haayo haddana sharciyadda yaal dhulkaas haddaanan qaldanayn waxaa la siiyey mar aan fo- dhoweyn oo xilligii dowladdii burburtay milkiyadoodii haystaan guddoomiyihii gobolka banaadir ahayna duqun magaalada xilligiisa cumar finish ayaa boob lagu sameeyey sharciyadaas waa laysaga daba dacwooday maxkamadaha iyo garsoorka u yaallaa dhulkaasu waxaa kaloon rabaa inaan siiyo yacni abiiso ciddi laga gaday oo dhulkaas lacag looga cunay lacagteeda ha raadsato dhul ku yaalla degmada howlwadaag gaar ahaan xaafadda ceel garweyne waxaan baaqaasi u diraynaa eh, hay-adaha ku shaqada leh maxkamadda iyo hay-adaha garsoorka inay ogaadaan dhul waxaa lagu leeyahay dukumiinti dukumiintigana waxaa laga akhriya meesha Eh, insha allahu tacaalaa waxaan ka sugaynaa cadaalad iyo garsoorka iyo maxkamadaanu ka sugaynaa cadaalad waxaan leenahay dadka walaalaha ah ee hooshaasi qarashka ku bixiyey walaalaha sharafta badan waxaan idin leenahay ka jooga meesha
halka weli aada nagala socotaan waa dalsan xarunta muqdisho tababar kor loogu qaadayay xifradda macalimiinta wax ka dhiga dugsiga mu-asasada jaabir bin hayaan oo laba maalmood socday ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho cabdisalaan joole shaakir ayaa warkan faahfaahinaya
tababar heerkiisu sareeya oo kor loogu qaadayo xirfadda barayaasha wax ka dhiga dugsiyada mu'asasada jaabir bin xayaan iyo horumarinta waxbarashada dugsiyada oo socday muddo laba maalmood ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho waxaana tababarkan soo qabanqaabiyey xafiiska waxbarashada iyo kan kormeerka ee mu'asasada jaabir bin xayaan konton iyo toddoba macalin oo wax ka dhiga ilaa afar dugsi ayaa ka qayb galay tababarkan macalimiin khibrad leh ayaana bixinayey tababarkani intii uu socday tababarka ayay macalimiintu ka faa'iidaysteen waxyaabo ay ka mid yihiin siraha macalinka wanaagsan qorshaha cashirka maamulka fasalka habka qiimaanta baraha iyo sida loo dejiyo imtixaanaadka waxaana korjoogto ka ahaa tababarkan mas-uuliyiin ka tirsan mu'asasada jaabir bin xayaan madaxa waxbarashada mu'asasada jaabir bin xayaan ustaad abuukar cabdow dayax ayaa ugu horreynba faahfaahiyey tirada macalimiinta tababarkani ka qayb gashay iyo ujeedkiisa seminaarka maanta macalimiinta nooga qayb gashay oo afarta dugsi aan ka soo xulnay waxay ahayn afartan iyo toddoba macalin oo- konton iyo toddoba macalin aan dhihi rabay oo maxaan ku irahda ka qayb gashay labadaas maalin oo casharadaasi ahayd eh, sifaha macalinka wanaagsan iyo habka cashar loo diyaariyo habka maxaan ku irahdaa isheeg eh, qiimeynta baraha iyo sida imtixaanka loo dejiyo oo aan isleeyahay waa udubkii ama udub dhaxaadkii yacni horumarinta waxbarashada ah si waxbarashada loo kobciyo waa tiirarka ay ku taagnayn aan isleenahay sheekh yuusuf maxamed cabdi oo ku hadlayey afka macalimiinta tababarkan ka faa'iidaystay ayaa sheegay faa'iidada uu tababarkan lahaa iyo wax ay ka faa'iideen anigu waxaan ku hadlayaa magacii markaa kasoo qaybgalayaashii iyo macalimiintii uu usoo dhammaaday tababarka aad baan ugu faraxsannahay aadna waan ugu mahadcelinaynaa mu'asasadii iyo maamulkii tababarkaas markaa noo soo diyaariyey Een, waa ka faa'iidnay alxamdulilaah hadday tahay dhinacii maxaan garanaysaa macalinka iyo tababarka xirfadiisa iyo maamulka galaaska iyo sida imtixaanka loo dejiyo iyo sida haddii badankeeda le een, macalinku uu- uu isticmaalayo teaching methodology iyo ama dariiqadii uu wax u dhigayo tababarkaas marka wax badan baan ka faa'iidnay maasha allah waa ku mahadsan yihiin ustaad xuseen axmed salaad mid ka mid ah macalimiintii tababarka bixinaysay ustaad cali xeedar oo ah maamulaha mid ka mid ah dugsiyada mu'asasada jaabir bin xayaan ayaa dhankooda goobta ka hadlay anigoo ku hadlaya magacii macalimiinta meesha wax ka bixinaysay tababarka
gudahaan warkii habeeney aad kala socoteen caawa radhiyoga dalsan ee magaalada muqdisho waa naga intaas
wararka la haysaa hubsiimo uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel